بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuuna الnawawiya sharxii sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka lix iyo tobanaad alxadiidu الsaadis cashar xadiidka lix iyo tobanaad عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري أبو هريرة waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee in nin uu rasuulka sal ا slam ku yidhi ii dardaaran wax i anfacaya oo aadna muhim u ah oo aan ka faa'iidaysto mustaqbalka ii sheeg buu yidhi rasuulka allow qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalama laa taqdab ha caroonin ha caroonin waxaa laga wadana shiikhu wuu fasiri doonaa ma caradaba marka horeba iska ilaali oo sababihii keeni lahaa ka fogow mise haddii aad carooto lafteeda caradaas ha ka dhigin mid fusha oo wixii ka dambeeyey oo dhibaatooyin ahaa ay meeshii ka dhacaan macaanidii culamada ay ku fasireen waa sheegi doonaa insha allah faraddada miraara dhowr jeer buu marka ku celiyey ninkii laftiisiiba wuxuu leeyahay ii dardaaran wax siyaadaha uu rabaa sida ka muuqato markaasuu wuxuu leeyahay rasuulka sal slam laa taqdab laa taqdab yuu ku celcelinaa ha caroonin ha caroonin waa u dhaafi waay taas bukhaari baa wariyey marka xadiidka sharxii wuxuu leeyahay shibn uthaymiin raawigu oo abuu horeyre ah ma aanu caddaynin ninkan oo ma aanu dhihin ninkii magiciisu sidaa ahaa hebel ahaa yaa u yimid rasuulka sal oo wuxuu ku yidhi saas saas ii dardaar axaadiis fara badan baad waxaad ku arkaysaa uu leeyahay inaan la caddaynaynin qofka matalan wax su-aalaya ama qofka sheekadu ay maaragtay ku socoto ama laga hadlaayo sababta wuxuu ku leeyahay qofkii hawshu ka dhacday ama maaragtay laga hadlaayey magiciisa oo la ogaadaahi hadda wax maslaxa oo dadkii ugu jira may jiraan markuu xadiidka warinaayo ama tilmaantiis oo layaha nin noocaasi noocaas wax looga baahan yaha ma jirto waxaad arkaysaa uu ku leeyahay culamada qaarkoodo nafta iska qaada sidii hebelkaas abuu horeyre hadda uu sheegay ee rasuulka sal slm uu yimid ee ii dardaaran yidhi magaciisa loo ogaan lahaa kutubta maaragtay axaadiista lagu sharxo yaa badanaa aad ku arkaysaa iyagoo ku dadaalaya in la ogaado qofka magiciisa shiikhu marku wuxuu leeyahay anigu sida aan qabo oo ila tahay waa inaan loo baahnayn dhibka noocaasoo kale ah waxba ayaan lees dhib unu leeyahy marba haddii xukunkii uusa isbedelayn oo maaragtay axmed iyo cabdalla iyo zayd iyo aysan waxba isdhaamin xaggii xukunka waxba in laysku dhawo maaha u leeyahay in magaciisa qofkaa la ogaado marka ninkii markuu rasuulka sal sl u yimid wuxuu ku yidhi iyo dardaaran dardaarankuna wuxuu leeyahy shiikhu waa alcahdu ila ashaksi biamrin haamin waa qofkii in lagala hadlo oo loo dardaarmo wax muhim u ah isaga la yidhaha waxaas waxaas ogow taasaan kugu ogahay sida qofku uu maarata uga dardaarmo oo kale huludka lacagtiisa uu leeyahay huludka waxa aan ka dhinto waxaas waxaasa lagu bixiyo halkaas hala mariyo ama uu uga dardaarmaayo cunug yaroo oo uu is leeyahay markaad dhimato waa uu dayacmaaya uu leeyahay cunugaasa laga warqabo hebel waadaan kugu oga yuuse dayacmin iyo wixii taas shabaha yaa dardaaran la yidhaahdaa wuxuu ku jawaabay marka rasuulku sala alla alay slama laa taqdab ha caroonin harada wuxuu sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam inay tahay buu leeyahay shiikhu dhuxul dab ah oo shaydaanku uu ku tuuro qofka bani aadamka ah qalbigiisa xadiid buu ishaarayaa shiikhu uu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam alaa wa ina algadaba jamratun fii qalbi bni aadam amaa ra'aytum ilaa xumrati caynayhi waintifaakhi awdaajihi hooyay buu leeyahy rasuulku sal ly slam waxaan carada la yidhaahdo waa dhuxul dab ah oo qofka bani aadamkaa qalbigiisa ku soo dhacaysa ma waadan arkaynin buu leeyahay sida ninkan indhihiisu u gududanayaan oo maaragtay xoolmariidadiisu ay maaragtay u noqonayaan kuwo afuufan oo buurbuuran marka sheikhu wuxuu leeyahy fayaqli lqalbu qalbigii baa karkaraya buu ku leeyahay oo sidii wax dab la saaray oo kale ah oo gubanaya sidaa darteed wejigiisi baa guduudanayuu leeyahay yani xowlmariidadiisina waa ay maaragtay buufsamayaan waa weynaanaya yani halboolayaashiisa dhiigga oo weliba maaragtay qofka surkiisa laba dhinac uga yaalla kuwaasaa wadajayn la yidhaahdaa waa laba xidooda waaweyn oo dhiigga qaado oo maaragtay qalbiga iyo maskaxdii ku xiran waxaana dhici karta kulle xataa tintiisu inay kor u kacda buu leeyahy u istaagto sida caadiga ay ka baxdo yacni aad buu isu beddelaa qofku macnaha subxaa allah xadiidkii uu ishaarayaa sheikhu lafdigii wuu soo dhoweeyey wuxuu yidhi marka rasuulka sal ly slama faman axasa bishayin min dalika falyalsaq bilardi qofkii wax noocaasoo kalaa dareema oo caro noocaasoo kalea oo dhib badan dareema dhulkaa isku dhejiyo yacni allaha u tawaaduco saasay ku fasireen culammadu allaha u tawaaduco oo qofku wuxuu xusuusanayaa in caro laga abuuray qof caro laga abuurayna munaasab uma aha inuu isweynaysiiyo mararka qaarkood caradu waxay keentaa qofku inuu yidhaahdo gaar ahaan markuu awood leeyahay waa inaan fuliyaa awooddaydii oo aan qofkan aan anugu hadda wax ku samayn karo aan ku sameeyo marka qaarkood yani waxa ka dhalanaya mustaqbalka ka fekeri maayo dilalku badanaa waxay u dhacaan waa noocaas furooyinku wuxuu u dhaco waa noocaas marka yani siyaabo fara badan oo arrintaa loo daaweeyaa jirto waxaa ka mid a tan haddan xadiidku uu sheegaayo ah qofkii dareema wax noocaas oo kale carrada saas u daran dhoolkaba ha fadhiisto shiikhu marka wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay muraadka rasuulku sala allahu aley wasalama marka uu leeyahay ha caroonin wuxuu ka wadaa yaani caraba kaa dhicin mise waxaa laga wadaa ha fulinin raadkii caradaas oo isqabo haysu kula tegin markaan balfiirin uu leeyahay tan hore lama dabtin kul ku leeya way aad bay u culus tahay in qofka la yidhaahdo carabayaysaa kaa dhicin de wuxuu gacanta ku haya maa oo dadku way ku kala duwan yihiin taas laakiin dhib mal uu leeyahay inaan idhaahno laa taqdab yani ha caroonin caradii la yaqiinay oo caadiga ahayd oo tabiiciga ahayd yacni waxaa laga wadaa ku dadaal in maaragtay aadan caroonin bilowga horeba oo qofku hadduu dulqaad badan yahay caradu maaragtay degdeg maaragtay ugama timaado oo musiibooyinka uu dareensan yahay wax iska dhaca inay tahay oo maqaadiir ku dhacaaya dadka dulmigoodu inuu badan yahay naftiisu wuu marka tawtiin ku samaynayaao wuxuu dareensan yahay in adduunkan aanu qalad ka dhammaanaynin maxaan marka anuu acsaabtayda u baabiinayaa buu leeyahay oo aan dhiikar isu urida macnaha labaad waa in caradu wixii ay keensan lahayd aanu fulinin qofkii taasina waa xaq buu leeyahay sheikhu waana lagaa reebay macnaha fulinin waaye waxa caradu ay keensato oo ka dhashay shiikhu marka wuxuu leeyahay haddii aan fiirino lafdiga daahirkiisa waxaan leenahay ha caroonin caradii caadiga ahayd oo la yaqiinay oo tabiiciga ahayd laakin way adagtaa buu ku leeyahy taas laakiin haddana uun weji kale iska jiro muxtamalaho ay suurtagal tahay in lagu xambaaro waa in la yidhaahdo naftaada qabo marka la helo sababtii carada keeni lahayd si aadan u caroonin isqabo marka in la yidhaahdo oo iskaba ilaaliba carada macnaha labaadna waa maxay oo laa taqdab lagu fasiri karo ha fulinin caradu wixii ay keeni lahayd oo ka dhalanaya qofku hadduu caroodo oo uu doono inuu haweentiisii furo waxaan ku leenahay sabar oo kaadsiinyo lahaw ha degdegin baan leenahay faradada rajulu marka meesha yani faradada miraaran waxaa laga wadaa buu leeya shiikhu ninkiiba wuxuu leeya ii dardaaran wax siyaadaa u raadina laa taqdabti baa ku fillaan weyse wax kaluu marka raadina rasuulkuna sal sl ugama badinba taas manaa ii dardaaran ii dardaaran uu kusoo celcelinaa ninka rasuulkina sal sl wuxuu ku jawaabaa un laa taqdab laa taqdab ha caroonin buu leeyahay sharaxa sheekh saalex al sheekh marka uu ka hadlaayo xadiidkan waxyaabuu sheegay waxaa ka mid ah dad fara badan baa rasuulka sal slam wax weydiinayey oo mid walba uu leeya ii dardaaran dardaarankiina waa uu kala dudwanaanayay ninna waa kanaa wuxuu ku yidhi ha caroonin mid kalena intuu yimid rasuulka sal slam wuxuu ku yidhi wax aan ku dhego oon qabsado oo shareecadii ka mid ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah yaanu carabkaadu ka zuulin inuu maaragtay la qoyan yahay xuska alle axaadiistu marka waa kala duduwanta jawaabihii marka kala duwanaanayey waxaa lagu xambaaraa buu ku leeyahy laba tafsiir midkood midka koowaad waa maxay waxa uu jawaabaha u kala duway rasuulku sal lla ly slam waa wixii uu ka yaqaanay oo uu ka ogaa qofkan su-aasha weydiinaya qofkii xuska alle in lagu waaniyo lagula dardaarmo u baahnaana xuska alle ku dadaal buu u dhahay qofkii u baahan inaanu carooninna wuxuu ku hanuuninayo inaanu caroonin tafsiirka labaadna waa maxay waxa uu jawaabaha u kala duduwayo rasuulku sal ly slama waa in khayrkii uu bato oo dardaaranno kala duwan ay ummadda hesho ile qof walbaahi wixii lagula dardaarmay yuu dadka u soo gudbin doonaa waa loo warin doonaa ma og tahay marka dadkii gadaal dambe ka imaanayey dardaarannadaan dhow ay u baahan yihiin waxaad arkaysaa kutub laga qorayba yacni dardaarannada oo lagu soo aruurinayo waxyaabihii rasulka sal uu ka dardaarmay iyo waxyaabaha qur-aanka lagu sheego dardaarannada marka qofkii in hal dardaaran loo sheego yaa wixii u aruurin og si maaragtay dabaqaadin ay ugu sahlanaato dardaaranku wuxuu leeyahay waa in khayrkii la istusiyo yacni waa itusi hadal aad igu gaar yeelayso oo khayr ah oo adduunyadaydii iyo aakhiradaydiiba faa'iidayi leh marka qofkii dardaaranku weydiista ku dadaal inaad dardaaran qiimo leh oo maaragtay macno badan xambaarsan aad kula dardaaranto oo culimmadii iyo dadkii wax tarbiyeynayay iyo taas baa lagu baraarujinayaa meeshan marka laa taqdab uu yidhi rasuulku sal l slam laba darajaa ku jirta buu leeyahay hadduu sheekh saalix uu yahay darajada koowaad waa maxay ha caroonin haddii waxyaabihii carada keenaayay meesha u yimaadaan caradaadii qari oo iska qabo aayadaa qaarkood yani cara la qariyay sheegayaan in lagu ammaanayo dadkii u wanaagsanaa waalkaadimiina alghayda waa kuwa caradooda qariya waalcaafiyiina can innaasi dadkan iska cafiya marka addoommada waa wanaagsan tilmaamahooda waxaa ka mid ah inay caradooda qariyaan macnaha aysan fulinin waayo xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaje iyo keyrkood bay wariyeen wuxuu yidhi rasuulka sal sl man kadama haydan qofkii caradiisa qariya wa huwa qaadirun calaa an yunfidahu isagoo awoodu leh inuu fuliyo oo wixii maaragtay uu carooday uu wax ka qaban karo ama dhib u geysan karo dacaahu allahu caza wajal calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama alla wuxuu uga yeeraa khalqigiioo dhan iyagoo wada maqlaaya maalinka qiyaamaha xataa yukhayirahu allahu min alxuuri ilciini maa shaa ilaa laga dooransiiyo isaga oo la yidhaha kala dooro xuurnaciinta jannada ku jira wixaad doonto ka qaadaa leeyahy marka caradii in layska qabto tilmaamaha wanaagsan bay ka mid tahay martabada horumarka waa maxay sababihii keenaya carada maaragtay ha kusii socon w macnaha iska qabo martabada labaad marka maxay tahay wixii cara kuu keenaayey dariiqoodiiba ha aadinba iyadana marka sidoo kale waxala wixii wasiilo ah ee inaad carooto keenaayey ka fogow sababtoo wasiiladu waxay ku gaarsiinaysaa haayadii meeshii loo socday way ku gaarsiinaysaa haddaad og tahay waxani inay maaragtay caro kaa keenayaan wasaa'isheediiba ha u dhowaanin sidaa darteed salafkii qaar badanoo ka midu waxay maaragtay faanin jireen oo ammaani jireen wax takaafulka la yidhaah in lays halmaansiiyo yani waxyaaba maalan ceeb baad arkaysaa maaragtay qof baa waxaad dhici karta inuu dulmi wax samaynaayo ama makri ama noocaas oo kalea waaba ismoogeysiinaysaaba ismoogeysiintaasi marka dadka calaaqaadkoodii yay haysaa cusmaan ibnu zaa'id waxaa laga wariyay buu ku leeyahay caafiyadu waa toban qaybood buu ku leeyahay sagaal ka mid ihii waxay ku jirtaa inaad wixii ismoogeysiiso ismoogeysiiskaas fawaa'id fara badan baa ku jirta raaxadaadii baad gadanaysaa marka wax walba waa kasal gaar ah dhihin marka khaladaadka dadka ka dhacaayay ismoogeysii waxaa la wixii arag ku keeni kara ismoogeysii marka ismoogeysiintaas iyo is-ilowsiintaasi xumaantii lagu geystay aad is-ilowsiiso aad bay u faa'iido badan tahay marka adugu waxba maad habaarbaarin tajasuskan iyo raadraa'intan iyo iska dhaaf waxaasan dareema waxaasan dareema waa inaan kasal gaarayo waxba aan dhihin ismoogeysiiba waxyaabaha lagu daaweeyo maaragtay carada waxaa ka mid a weese qaadkii ilaa caradu shaytaan bay ka timid mogtahay weesaduna waxbay qaboojisaa ina alghadaba min ashaytaan caradu shaytaan bay ka ahaatay wa ina ashaytaana khuliqa min annaar shaytaankina naar baa laga abuuray wa inamaa tudfau annaaru bilmaa'i naartina waxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa fa idaa qadiba axadukum falyatawada haddii qofkiin uu caroodo ha weesaysto hadduu qofkii taagnaa ha fadhiisto waxyaabihii marka raadkii carada baabinayay ka mid tahy haddii qofkiin uu caroodo isagoo taagan ha fadhiisto haddii carada ay ka tagto waa alxamdulilah waa sidii la raba haddii kalena dhinac dhinac haw seexdaba ha u jiifto waxaa noogu imaan doona marka fawaa'idda haddii la yidhaahdo in rasuulka sal slm uu nin ku yidhi kelimad baan garanayaa hadduu ku hadlaa ninkaani waxa uu helaayo iyo caradan daran oo hadda haysa ay ka tegi lahayd acuudu billahi min ashaytaan hadduu dhihi lahaa waxa uu dareemayo waa ka biilaayaan buu leeyahy way noo imaan doontaa taas fadhigii la fariisanaayana anagii sheegna dhulka la fariisanaayey sidoo kale qofku inuu aamusaba aamuska laftiisa waxbuu daaweeyaa markaad caraysan tahay hadalka la iskama furo wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين